إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحsaan إلى yوم الdيn أmا baعd dersigeenii ugu dambeeyey xadiidka toddobaatanaad xadiidka cabdلlaahi بn cmar بn الkhadaab waxaan ku soo qaadanay rasuulka salى الlahu عalayhi wasalam wuxuu ku sunaysan jiray daabadiisa korkeeda markuu safarka yahay meel alla meeshii ay u socoto wejigeedu ujeedo isagoo ujeedu ku sunaysan jiray wa kaana bnu cmar yafcalhu cabdullahi bni cumarna sidaas uu nabiga ku arkuu samay jiray masaladaasaan wax yar tacliiqa u celinaynaa waxay tahay saxiixulmuslimka waxaa ku sugan raqamka lix boqol siddeetan iyo sagaal saxiixulmuslimka waxaa ku sugan raqamka raqamka xadiidka lix boqol siddeetan iyo sagaal cabdullaahi bni cumar ibn اlkhadaab radia allaahu canhumaa ra'aa naasan qiyaaman yusabixuuna ayagoo musaafir la yahay uu wuxuu arkay dad taagtaaganoo sunno tukanaa oo sunno tukana markaasuu wuxuu yidhi asagoo inkiraya dadkaas low kuntu musabbixan la atmamtu salaatii haddaan sunno tukanaa midda faradka ahaan dhammaystiri lahaayu haddaan sunno tukana anoo musaafira musaafirkula labalaba ragcuu tukadaa salaadaha afarta ragcaa oo duhurka iyo casirka iyo ceshaha musaafirku labalabu tukada waa ogaana markaasuu wuxuu arkay dad markay salaadihii tukadeen faradka ahaa sunno tukana cabdullaahi bni cumar markaasuu inkiray oo wuxuu yidhi haddaan anugu sunno tukana anoo musaafira faradkiiyaan dhammaystiri lahaa ee faradkiiba haddii la gaabiyey sunno maxaa loo tukana marka xadiidkana waxaan ku aragnay isagoo musaafiru daabadiisa ku sunaysan jiray say isku waafaqayaan labadaas marna dadu ku inkiray sunnadii haddana xadiidka waxaa ku yaallaa sida nabigu sala allahu calayh wasalam ugu tukan jiray daabadiisa korkeeda sidaasuu cabdullaahina samay jiray xaafid ibnu xajar fatxulbaariga ayuu masaladaas ku jamciyey xaafidku wuxuu yidhi fa inamaa araada bihi raatibata almaktuubati waxa uu u jeeday oo inkiraayo waxay ahayd salaadaha raatibada oo faradka la socda sida duurka afarta ka horayda labada ka dambayda maqribka labada ka dambayda cishaha labada ka dambayda salaada subax labada ka horayda kuwaasay ahayd kuwu diidaayey marka laga reebo salaada subax labadeeda waxayla labada salaada subax ka horayda safar iyo nagaadi midna nabigu kama tegi jirin sunnooyinka kale laakiin raatibada oo faradka la socda kuwaasay ahaayeenuu kuwu diidaayay amaa sunnada kale sida salaatuleylkii oo kale witirka ahaa ma diidaynin waaye ma uusan diidayn cabdullahi bn cumar waana tukan jiray midda halkan laleeyahay baabaduu ku tukanayey waa salaadahaas kale oo sida salaatuleylka ama witirkaa taas waa uu tukan jiray midda uusan tukan jirin oo dadku ku arkayna ku inkiraya waa raatibada nabigana sala allahu calayh wasalam markuu safarka yahay salaatuleylka witirka waa tukan jiray salaatu duxada waa tukan jiray labada ragco oo raatibadaa oo salaada subax ka horaydana waa tukan jiray laakiin raatibooyinka kale ee ama duurka ama maqribka ama ceshaha weligiis lama soo raray nabigoo tukana markuu musaafir yahay markuu musaafir yahay cabdullahi bn cumarna taasuu ku dayanaayey marka labada ficilka iyo qowlka cabdullaahi isma khilaafsano wey الxadيiث الxaadi وascuun xadiidka toddobaatan iyo koobeeya marwiyu waxaa xadiidkaas laga wariyey can cabdilaahi bni cumara radia allahu canهuma cabdilaahi bni cumar bn اkhadaab asagaiyo abiis ba ilaahay raallia ka noqday qaala cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi baynamaa waqti annaasu dadku biqubaa quba ay ku sugan yihiin mar dadku ay quba ku sugan yihiin qubaa magaalada madiine hadda way ku darantay laakiin markii hore magaalada waa ka duuneed oo waa ka socneed waana meeshii nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam markii uu hijrooday oo uu madiine u hijrooday meeshii uu nabigu koow ku degay intuusan magaalada madiine gudaheeda gelin oo uu ka dhisay masjidka laydhaha masjidulquba masaajidkaas meeshuu ka dhisay niman caraba oo la yidhaahdo reer bani camar ibni cawf aana degan meeshaas weeye masjidulquba marka meeshaasaa masjidka ku yaalla aa la yidhaha masjidulquba markii horeeto magaalada waa ka dunayo waa ka socnaa laakiin hadda magaaladiiu ay isku daranto magaaladii madiina inta weynaatay ay soo gaartay masjidulquba wuxuu yidhi cabdullaahi bni cumar ibnu اlkhadaab wuxuu yidhi baynamaa waqti annaasu dadku biqubaa ayagoo quba dadku ku sugan oo dadkii masaajidkaas deganaa oo ku tukan jiray ay masjidulquba ku sugan yihiin fii salaati subxi salaaddii subaxna dhexdeeda ay ku jiraan oo salaadii subax ay tukanayaan oo salaadii lagu jiro salaadii iyadoo lagu jiro ay salaadii tukanayaan id waktigaas jaaahum waxaa u yimid aatin mid u yimaada midkaas magaciisa cabaad ayaa la dhihi jiray marka nin saxaabiya oo cabaad la yidhaah aa u yimid markuu u yimid faqaala wuxuu yidhi ina nebiya nabigii salى اllahu calayh wasalam qad unsila waxaa lagu soo dejiyey calayhi korkiisa alleylata xalay qur'aanu qur'aan marka markaas waa salaadii subax intii ka horreyday waxaa loo tukan jiray baytulmaqdis dadkaanu ma oga in baytulmaqdis utukashadii loo tukanayo la nasaqay ayagu ma oga marka baytulmaqdisay usii jeedaan waana la nasaqay oo kacbadiya lays amray markaasaa iyagoo salaadii ku jira nin saxaabiya isagu meel kale ku soo tukaday aa wuxuu ku yidhi xalayaa nabigii qur-aan lagu soo dejiyey marka wakaad waxaad moodaa qiblada waktiga la soo jiheeyey oo kacbada loo jeestay qur-aanka soo degay oo sida ilaahay qowlkiisa oo kaleeto subxaana wa tacaala qad naraa taqalluba wejika oo kaleeto iyo aayaadka la macnaha ee ka dambeeya inay soo degeen habeenkii mana soo degine salaaddii ugu horreyday oo nabiga sala allahu calayh wasalam uu xagga kacbada u soo tukaday salaad duhuray aheed salaad duhur ay aheed waxaa jira xadiis saxiixaynka ku sugan oo sidaas nasgaraynaya salaad duhur inay ugu horreyday wakadaalika waxaa sugan oo asnad bukhaariga ku yaalla baraa ibnu caazib oo leh salaaddii ugu horreyday oo nabigu xagga kacbada u soo tukaday salaad casiray aheed xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi axaadiistaas isma diidana waa iswaafaqsan yihiin qaabkay isku waafaqsan yihiinna waxay tahay nabiga sala allahu calayhi wasalam asagoo soo siyaartay ee ummu bishri ibni ilbaraa saxaabiga la dhihi jiray bishri ibni baraa ibni macruuf saxaabigaas oo dhintay hooyadiis aa nabigu soo siyaartay qabiilada la yidhaha reer bani salima ayuu soo siyaarto hooyadaasu dhex deganeed markaas ayay markay u tagtay cuntay u samayday salaaddii duhuraa la gaadhay nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu tujiyey saxaabadiisa duurkii laba ragco wuxuuna u tujiyey dhanka baytulmaqdis asagoo laba ragco tujiyey ayaa waxyigii soo degay waxaa la amray inuu xagga kacbada u jeesto saxaabadii sidaasuu amray waxayna u soo jeesteen xagga kacbada masjidkaasu waa masjidka la yidhaha masjidulqiblatayn oo laba hal salaada laba qiblo loogu kala tukaday wuxuu yidhi xaafidku arrintaas markaa waxay ka dhacday waa masjidkaas reer bani salima dhexdooda ku yaalla ee masjidulqiblatayn loo yaqaan salaadii casirna nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yimid masjidka lena masjidu rasuulilah masaajidka weyn oo masaajidka rasuulka loo yaqaan salaadii casiruu ku tukaday marka dadka saxaabada dhahayaan salaadii ugu horreyday oo nabigu xagga kacbada u tukado salaad casiray aheed waxay arkeen midii uu masaajidkiisa ku tukaday taasay ka warramayaan saxaabada le duhura ugu horreeyeyna midii reer bani salime uu ku dhex tukaday ay sheegayaan sida marka taxqiiqa ahu waxay tahay salaaddii ugu horreyday reer bani salimuu ku dhex tukaday markuu dhintay bishri ibni lbaraa ibni macruur duhurayna aheed salaadaasaa ugu horreyday kacbada xaggeeda farad uu nabigu u soo tukado salaadii ugu horreyda masaajidka nabiga uu ku dhex tukado kacbadana casiray aheed xadiidkan hadda aan dul marayno cabdilaahi bni cumar ee ah waxa wayan salaada subax waa reer bani camar ibni cawfoon magaaladaba deganayn ayagu ma soo gaarin marka duhurkaas la tukaday iyo casirkii iyo ceshihii midna sooma gaarin qibladii in la nasaqay ayagoo weli u haysta baytulmaqdis oo salaadii ku jira aa saxaabigan socda u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi xalay qur-aana nabiga lagu soo dejiyey haddee soomagii ogaana duhura la soo dejiy meeda xalay la soo dejiyey wuxuu yidhi xaafidka habeenkii xalay ahayoo tegey iyo maalinkii ku horreeyuu isku qabtay kaasuu ka dhigay inay tahay hal habeen saasuu iskugu tiiriyey saxaabigu qad unsila waa lagu soo dejiyey caley nabiga korkiisa alleylata xalay marka waan ogaana duuraa la soo dejiyey qur'aanu waana sanadii labaad oo hijriyada bisha waa laysku khilaafsan yahay ma raja bay ahayd mase shacbaan bisha waa laysku khilaafsan yahay ma raja bay ahayd mase shacbaan waa sanadii labaad oo hijriyada bishuna ama waa shacbaan ama waa raja dhexdeeda waqad umira nabigii waxaa la amray an yastaqbila alqiblata qiblada xaggeeda inuu u jeesto an yastaqbila inuu qaabilo alqiblata yacni alkacba kacbada xaggeeda inuu qaabilaa nabigii la amray fastaqbiluuhaa kacbada xaggeeda qaabila uu yidhi fiir ayagu salaaday ku jiraan asaguna salaad kuma jiro markaasuu toosinaa sidaas marka macnaheedu waxay tahay qof salaad ku jira oo wax ka qaldan yihiin haddaad aragto adoon salaad ku jirin aad toosi kartaa oo dhihi kartaa sidaasaa wax kaa qaldan yihiin saas kaga tag kii salaada ku jirayna waxaa la rabaa inuusan waswaasinoo shakine tartiib uu u saxdo waxa ka qaldan oo maalan meel aan kacbad ahayn qofa u tukayn adag meel aan kacbadi ahayn waa u sheegay waxaa leedahay kacbadi halkan maahane halkaas weeye waa u tilmaamay marka u timaanto asna waa la rabaa tartiib inuu kala wareego inta naxo salaaddii ka baxo lama rabo fiqiga saxaabada fiiriya fiqiga saxaabada fiiriya wa kaanat wujuuhuhum wejiyaalkoodu waxay ahayd ilaa shaami shaam xaggeeda mid u jeeda kacbaduna dhabarkooday markaas ku aadan tahay fastadaaru waa soo kala wareegeen ilalkacbati kacbada u soo kala wareegen salaaddii kama bixin ayagoo salaadoodii ku jira ay kacbada u jeesteen salaadaas qayb ka mida waxay u tukadeen baytulmaqdis qaybtii kalena waxay u tukadeen xagga kacbada ahlucilmigana qayb culammada gobola waxay ka qaateen xadiidkaas qofkii kacbadu ka qaldanto oo waa dadaalay meeluu kacbadii u melay waa u tukade markuu salaadii cabaar waday ama asagii waxaa ku soo dhacay meeshu inaysan ahayn kacbadii ama qof ha u sheegoo yidhi meeshaana u tukada kacba ma jirta xaggay kaa xigtaa waa kala wareegaa inta u hartay u tukana dhanka kacbada intii horena waa u sax intii horena waa u sax xadiidkaasayna culummadu ka qaateen xadiiskaas ka qaateen alxadiiu haani wa sabcuun xadiidka toddobaatan iyo labeeyo marwiin waxaa laga wariy can anas ibni siriin anas ibni siriin moxamed ibnu siriin walaalkiis weeye moxamed ibnu siriin iyo anas ibnu siriin waa taabiciyaal aabbahood wuxuu addoon u ahaa anas ibnu maalik anasaa xoreeyey oo mukainta mukaatabeeyey saasuu ku xoroobay saasuu ku xoroobay marka anas ibnu siriin waa imaam wuxuu dhintay boqol toban iyo sideed hijiriyadu markay ahayd culummada gobolna laba sanay ku dareen waxay dhaheen boqol iyo labaatan ay ahayd markuu dhintay waa saaabi waxa weya waa taabici asagu saxaabi maaha waa taabici anas ibnu siriin anas anas ibnu siriin qaala wuxuu yidhi anas ibnu siriin istaqbalnaa waxaan soo dhoweynay anasan anas ibnu maalik anas ibnu maaligaan soo dhoweynay xiina waqtigii qadima uu ka soo galay mina shaami shaam waxayna ahayd markaas sagaashan iyo laba hijriyadu markay ahayd sanata inatain wa tisciin magaalada basra ayuu deganaa anas ibnu maalik magaalada markaa ninkii waaliga ahaa oo xajaaj binu yuusuf athaqafi ninkaasoo nin daalima ahaayaa dhibay ninkaasuu ka dacwoonaayey wuxuu aaday caasimadii markaas muslimiinta laga xukumayo shaam oo khaliifaha muslimiinta markaas u ahaa alwaliid ibnu cabdilmelig alwaliid ibnu cabdilmeliga khaliifaha muslimiinta ahaa ninkaas u dacwooday isagoo waaligan ama guddoomiyahan gobolkan ka dacwoona xajaaj binu yuusufa nin daalim ahaa oo dhibay marka markuu shaam tegey oo uu dacwadiisii gudubsaday oo uu soo laabtay oo magaaladii basra ku soo laabtay markaasay baxeen dadkii ka hor tageen si ay u soo dhoweeyaan taasna waxaa laga qaatay dadka culummada iyo ahlulfadliga ah safarka markay ka yimaadaan laga hor tago oo la soo dhoweeyo waa hadyigii saxaabadu ay yiqiineen wuxuu yidhi istaqbalnaa waa soo dhoweynay anasan anas xiina waqtigii qadima uu ka soo galay min ashaami marka fiiri lafdigaas bukhaarigaa leh xiina qadima min ashaami oo ay minku jirto sidaas min ashaami laakiin saxiilmuslimka waxaa ku dhacay istaqbalnaa anasan xiina qadima shaama xiina qadima shaama oo mintu ay ka maqan tahay culummada gobol waxay idhahdeen mintiya ka dhacday waa khada ibnulmulaqina ka mid a iclaamka wuxuu yidhi qaadigu wuxuu yidhi waa waham waa qalab sawaabku waa min ashaami sida saxiibukhaariga ku sugan ibnu daqiiqulciid taqyudiinaasna sidoo kaletuu jasmiyey laakiin imaam nawowi sharaxa muslimka wuxuu yidhi lafdiga muslimkuna dhib ma laheed hadafaa ku jira waxbaa ka xadfan oo keliya waxaa loo soo qadaraa fii rujuucihi soo laabashadiisii xiina qadima shaam fii rujuuciyaa loo soo qadarahu waxaa la leeyahay istaqbalnaa anasanaan soo dhoweynay xiina qadima markuu ka soo galay markuu galay dheh xiina qadima shaam markuu galay fii rujuuci soo laabashadiisii intaasaa la qadaraya marka laakiin lafdiga caddaanta badan waa lafdiga bukhaariga waana lafdiga noo qoran ma ahan marka shaam meesha lagu soo dhoweyna waa basro markuu shaam galo ka soo laabtay aa basre lagu soo dhoweeyey istaqbalnaa anasanaan soo dhoweynay xiina waqtigii qadima uu ka soo galay min ashaam fa laqiinaahu waxaan kula kulannay bicayni tamri meesha magaceeda laha caynu tamri caynu tamri waa meel ku taalla xuduudda qorax udhac ka xigta ciraaq xuduudda qorax udhaceeda galbeedka ah ee ciraaq meeshaasaa waxaa ku taalla meelayna caynu tamri ood geedka timirtu aad ugu yaallo timirtu ka baxdo dagaal weyn oo culusa ka dhacay zamankii cumar ibnulkhadaab dagaalkaas oo uu hogaaminayey saxaabigii ahaa saxaabigii ahaa khaalid bin weliid iyo waxaana dagaalku dhex maray gaaladii reer furus oo waxa weyaan cajamiga ahaayeen marka dagaal weyn ayaa dhacay dagaal weyn oo aad muddo dheer u socday oo saxaabo badan lagu dilay ayaa halkaas ka dhacay waqtigii khilaafadii abubakar sidiiq aakhirkeedii uu bilowday markaa awalkii khilaafadii cumara halkaas cadowgii lagu jabsho caynu tamri halkaasaa la yidhaha falaqiinaa waa la kulannay hu anasan bicayni tamriyaan kula kulannay fa ra'aytuhu anas ibnu siriina hadlaa fa ra'aytu anas ibnu maaligaan arkay yusallii xaalu ku tukanaa calaa ximaarin dameer korkiis ka dameerka korkiisu waa daahir dhididkiisu waa daahir najaas maaha najaas laguma tukado dameerka korkiisaan kaadidiis iyo digadiisu waa najaas laakiin korkiisaan waa iska daahir dhididkiisu waa daahir dhibaato ma leh waa iska daahir marka korkiisuu ku tukanaayey xaafidku wuxuu uhi nabigana waa ka sugan yahay inuu ku tukaday dameer korkiisa nabiga sala allahu calay wasalam khaybar markuu u baxay inuu ku tukaday ayaa sugan saxiix muslimkana shaahidaa ugu sugan marka nabiguna waa ku tukaday dameer korkiisa markuu saas leeyahy xaafidku qaara inkireenoo yidhaha nabigu kuma tukane anasku baa ku tukaday marka nabiguna waa ku tukaday anasna waa ku tukaday dameerka korkiisa waa lagu tukan karaa qofka musaafirkaana daabadiisa korkeedu iskaga sunnaysana walxaal ayuu tukanaayey anas walxaal ayuu tukanaayey weju wejigiisu min daljaanibi mid dhinac u saaxiiba uu yahay wejigiisu kacbada kuma aadanayn ee dhinacuu ka xigay yacnii can yasaari alqibla qiblada bidixdeedu wejigiisu ku aadanaa wejigiisu kuma aadanayn qiblada marka qofka markuu musaafir yahay salaada sunnadaa meeshii daabadiisu u socoto u sunnaysana sidaas wey macnaheedu faqultu waxaan idhi yudhis anas ibnu siriin hadduu arkay anas in wejigiisu kacbadii ka dadban yahay waa inuu weydiiyo masalada taasna waxay dhahaan culummadu waxaa laga qaatay qofka daalibka ardaga hadduu shiiqii wax ka baranayo ku arko arrin uusan fahmaynin waa inuu weydiiyaa oo yidha arrintan sharci wuxuu ka qaba arrintaan waxay ta arrintaanu sayta waa inuu weydiiya sidaas wey faqultu waxaan idiu yidhi qad ra'aytuka anasoo waan ku arkaa tusallii xaalo aad u tukaneen likayri اlqibla qibladii meelaan ahayn saasaan ku arkaa iiga waran faqaala anas wuxuu yidhi lowlaa annii ra'aytu rasuulallah rasuulka ilaahi salى اllahu calيه wasalam inaan arkay haddaysan jiri lahayn yafcaluhu xaal uu arrinkaas samaynaa maa facaltu anugu ma sameeyeen nabigaan arkay oo sida samaynaa oo markuu musaafir yahay daabaddiisa ku tukanaa oo meeshay u socota ula tukanaa ee aan kacbada u jeesay salaadaha sunnada sidiiaan anna samayna marka saxaabadu qowlka nabiga iyo ficilka nabiga ay xujaysan jireen qofkana culummada haddii mas'ale la weydiiyo oo markaas weliba qofka weydiina uusan caamo ahayn ee culummo uu yahay qofka weydiina ama daalib cilmi uu yahay waxaa feecan si loogu dawoobo daliilkii inuu sheego anas daliilkiiu sheegay xure nabigaan arko sida u tukana marka daliilka laakiin qofka hadduusan daliil fahmayn marka masale uu weydiiyo xukunkeedaa loo sheega waa xalaal waa xaaraam xukunkeedu waa saas xukunka lagu gaabsana adii qofku caamiya maxaa l caami ma yaqaan daliil inaad sheegto adiga le ku daalamaan isaga waxba uma tasho daliil iyo daliil-aan ma kala yaqaan marka xukunka saxdaha loo sheega caamiga qofka daalibkaana daliilkaa loo sheega daliilkaa loo sheega baabu sufuufi haadaa midkaanu baabu sufuufi safafyaalkii baabkii ka hadlaay weeye salaada jamaacaha lagu tukado mar haddii sharcigu jideeyey waxaa la rabaa jamaacadu inay saftaan safkana hagaajiyaan safkaas hagaajintiisu waa cibaado weyn waana fadli weyn oo ilaahay ummatu muxamed uu u galay xudayfat bnu yamaan nabiga wuxuu ka wariyey salى اllahu calayh wasalam nabigu inuu yidhi fudilnaa cala annaasi bialaain saddex arrimoodaa dadkanala kaga fadilay ummatu maxamed haddaan nahay jucilat sufuufunaa ka sufuufi اlmalaa'ika sufuuftayadii waxaa laga mid dhigay sida sufuufta malaa'igta nabigaa yidhi salى اllahu calayh wasalam wa jucilat lana alardu kulluhaa masjidan dhulkii oo dhanna masjidaana la kaga dhigay wa jucila turbatuhaa lanaa tahuura dhulka caradiisana waxaana lakaga dhigay mid wax dayra idaa lam najidil maa haddaanan biyo helin marka waa arrin muhiim ah safka in la ilaaliyo waana cibaado weyn alxadiiu haaliث wasabquun marwiyi waxaa laga wari can anas ibni maalikin radia allaahu canhu qaala anas wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala اllahu calayh wasalam sawuu sima sufuufakum safafyaalkiina sima waa amar amarkuna asaalatan waajibnimu keena nabigu amaru bixina wuxuu leeyahay safkiina sima sawuu sima sufuufakum safafyaalkiina fa ina taswiyata sufuufi safafyaalka la simidoodu min tamaami salaati salaada dhammaystirankeedu ka mid yahy salaaddii inay dhammaystirnaato waxaa ka qayb qaadanaa in safka la simo lafdiga bukhaarigana wuxuu yahay fa ina taswiyata sufuufi min iqaamati salaa salaadiioo la oogay sow ilaahay ma amrin salaada in la oogo aqiimu salaa salaada ooga sow ilaah ma dhihin oogiddeeda waxaa ka mid ah safkoo la toosiyo amarka ilaahay baxshay ay ka mid tahay saasuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam marka safka in la oogo sidaas weeye culummada safka oogidiisa in la toosiyaa ma waajiba mase waa sunna layskuma haysto inuu sunnayi sunnadii nabiga uu yahay cibaado weyn uu yahay ilaahay raalli uga noqdo qofka sameeya qofka kaleetana uu ciqaab ku mudanayo waa caddahay laakiin jamaahiirta culummadu waxay dhahdaan waa sunno culummada ahlu daahirkuna waxay dhahaan waa waajib haddaan la oogin waa lagu dembaaba maxayla nabiga amray hadda waa naga aragnaa sawo waa amar amarka nabigana waa waajib in la qaata waxaa la mid a xadiidka anas oo nabigu yidhi aqiimuu sufuufakum wa taraasuu safafyaalkiina toosiya iskuna dhejiya fa innii araakum min waraa'i dahri dhabarkayga gadaalkiisaan idinkaga jeedaa nabigu markuu salaada ku jira sala allahu calayh wasalam wejigiisa siduu wax uga arku dhabarka wax uga arki jira waa markuu salaada ku jiro waxaa sugan xadiidka nuxmaana nabigu wuxu uhi aqiimuu sufuufakum saddex gooruu ku celiyey war safafyaalkiina toosiya saddex markuu ku celiyuu nabigu dhaartay wallaahi latuqiimunna sufuufakum aw layukhaalifana allahu bayna quluubikum ilaahay waxaan ugu dhaaranaa safkaad toosinaydaan haddaad toosi diiddaan ilaahay qulubtiinnu iskhilaafsiina markaasaa dadkii masaajidka ku wada tukanaya isnaca ciqaabkaasaa alla idinku rida waxa weeye maanta ciqaabkaas muslimiinta waa haysta isnicidda ah iyo kale aragtidunaanta waxaana dhici karta cuquubadaasu inay muslimiinta uga timid safafyaalka oo aan la toosayn maxayla nabigaa ku dhaartay waxaa nabigu sheegayaana kulligood waa xaq marka waa in la toosiyo oo safka la yska ilaaliyo nabigu waa u duceeyey qofka safka xiriiriya ilaaliya qofka safka gooyana wuu habaaray oo abu daawuudka waxaa ku sugan xadiid saxiixa oo nabigu yidhi man wasala safan wasalahu llah waman qadaca safan qadacahu llah qofka safka xidhiiriya allaha xidhiiriyo qofka safka jarana allaha jaro waa arrin markaa muhiim ah qof kasta oo muslim ah inuu ka qayb qaato sunnada nabiga la nooleeyo safafkana la toosiyo alxadiid raabic wasabcuun xadiidka toddobaatan iyo afree marwiyun can nucmaan ibni bashiira laga wariyay radia allaahu canhuma nucmaan ibnu bashiir ibnu sacad ibnu haclaba la yidhaah nucmaan ibnu bashiir ibni sacad ibni haclaba ibni jalaas alkhasraji waa qabiiladii reer khasraj alansaari waa ansaari kunyadiisa abu cabdilaahi yaa la yidhaha asaga iyo aabbihiis waa laba saxaabi aabbihiis wuxuu ku shahiiday meesha la dhihi jiray caynulqari ciidankii khaalid ibnu welid hogaaminayey khilaafada abubakar sidiiq ayuu la ayuu dagaalkaasu ka qayb galay halkaas aabbihiis ku shahiiday nucmaan ibnu bashiir imaarada kuufa maruu waali ka noqdo guddoomiye ka noqday magaalada kuufa ximisna sidoo kale dimashqana qaadiyu ka noqday waa wiilkii ugu horreeyey oo ansaarta u dhashay markii nabigu sala allahu calay wasalam soo galay magaalada madiina markuu soo hijrooday oo uu yimid wiilkii koowaad oo dhashay waayo ugu horreeyey wuxuu ahaa deeqsi wuxuuna waana gebi jiro shaacir uu ahaa khadiib oo waxa weeyaan aad u hadla oo fasaaxo badanna wuu ahaa wuu ahaa ilaahay raadi ha ka noqdo radia allahu tacaala canhu ardaa aabbiis waa soo ogaanay meeshii lagu dilow ku shahiiday asaguna lixdan iyo shan hijriyadu markay aheed ayaa la dilay waa la dilay can nucmaan ibni bashiir radia allaahu canhuma isagii aabbiisba ilaa raadda ka noqda qaala wuxuu yidhi samictu rasuulallah rasuulka ilaahi ayaan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu xaalo uu leeyahay la tusawunna waad simaydaan wallaah waad simaydaanoo simaydaanoo simaydaan sufuufakum aw la yukhaalifana allahu haddii kale ilaahay wuxuu isweydaarinaa oo iskhilaafsiinaa bayna wujuuhikum aragtiyaalkiina adigu sidaan saxad u arkay qofkaanun qalad markaas waxaa imaanaya in la iskhilaafo moogta haddii dadku ay wajahaadku nadarka ku kala tagaan oo aan isku sax wax loo arkin waxa weeyaan midnimadii waa baabi'e khalaas musiiba ilaahay qulubta inin karigelinaa markaasaan isku siba wax loo arkin hebel meeshuu sax u arkay hebela qalad u arka markaasuu leey aniga iyo dadku isku siba waxuma arag khalaas cuquubadaas waxay ka dhalataa dayacaadda la dayco safka waxaa la rabaa cuquubadaas inaan uga badbaadno qof walba muslima safka inuu ilaaliyo adugu si saxa u safan safka ha la simo dheh imaamku safka ha simo sidaasaa la rabaa walimuslimiin waxaa u sugnaaday kaana rasuululaahi wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yusawi mid sima sufuufana rasuulku sufuuftayda waa simi jira asagaa simi jiray nabigu sala allahu calayh wasalam a'immada muslimiinta waajib xabkaa safka inay simaan ayagu waa shaqadoodii nabigaa simi jiray sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi nucmaan xataa ka'annamaa waxaad moodaa yusawi inuu ku simaya nabigu bihaa safafka alqidaaxa leebabka leebka usha oo leebka la gelinayo ushaas qallooc yar waa laga ilaaliyaa haddii waax yar oo qallooca uu galo meeshaad u ridayday meel ahaynu aada qallooc yar hadduu galo marka waxaa loo ilaaliyaa si la yaab le qallooc yar waa inuusan gelin qaabkaasoo kale nabigu safka u simi jiray wax yar oo qallooca waa ka ilaali jiray nabigu sala allahu calayh wasalam leeb inuu ku simaayaad mooda xataa idaa raa markii dambe marka saxaabada waa fahmeen waa la qabsadeen istawu markuu yidhaahdo ay saas u istaagayaan qof soo kor nabiga xabadkoodu gacanta saas u saari jiray qof soo horeeya iyo qof dambeeyuu ka fiirina nabigu wuxuu fiirinaa cagahooda iyo garbahooda meel yar oo daloosha duu ku arko wuxuu dhihi jiray shaydaankiyood nayl moodo oo safka dhex hurayana ka dhex gelaya ee meel hasinina cadow isku dhowaada haddaad aduguna agga istaagto kanuna agga istaago meel daloola u dhaxaydo shaydaanku naylaha asagoo ka yaru gela meesha halkaasuu kuu fadhiya salaadiiu kaa waswaasina khushuuc la arki ma markaasaad waxaa tukatay aadan oqoon marka shaydaanka meel ha u banayninoo hasiinina oo boos hasiinina nabiga marka wuxuusi marka waa fahmeen saxaabadii isagu marka yarabaa si saxay u istaagaya salaadii u iska gala marka markii dambe wuxuu yidhi nucmaan xataa idaa ra'aa nabigu markuu arkay an an hushaaniye macnaha an na hushaaniye qad caqalnaa canhu inaan nabiga ka fahanay amarkii uuna siinayay inaan fahanay oo si saxa aan ugu dhaqmayno oo markuu yidhaha safka sima aan simayno xataa intii uu nabigu simi jiray ra'aa uu arkay an qad caqalnaa anna hushaaniya qad caqalnaa inaan ka garanno oo ka fahanay canhu nabiga xaggiisa uma qaraja nabigu waa soo baxay yowman maalin faqaama waa istaagay xataa idaa kaada markuu ku sigtay an yukabira salaada inuu xirto oo allahu akbar yidhaah allahu akbar salaadda inuu xirto markuu ku sigtay fa ra'aa wuxuu arkay rajula nin rajulkaasoo baadiyan uu soo baxsan yahay satru xabadkiisu nin xabadkiisu ninkii kaloo la sinaa ka soo horeeya waana qalad fa qaala nabi wuxuu yidhi cibaadallah ilaahay addoommadiisiiyo latusawunna wallaahi waad simaydaan oo simaydaan oo simaydaan sufuufakum safafyaalkiinna aw layukhaalifanna allah haddii kale ilaahay wuxuu isweydaarinah o iskhilaafsiinaa bayna wujuuhikum aragtiyaalkiinna oo qofba siduu wax u arkaa ilaahay baa wujuuhdiinna macnaha aragtidiinna alla iskhilaafsiinaya iyo qaabkaad wax u fahmayda waa iskhilaafaydan waa isnacaydan marka cuquuba ka imaanayda waxayna culummada gabal u deliishadeen inuu waajib yahay safka in la simo sababtaa cuquubadu waxay ka dhalataa waajib laga tago xaaraan la sameeyo marka safkoo la simaa waa waajib culummada gabal xadiiskaas ka qaateen in aan la siminna waa shay xaaraan ah marka waa arrin khatar ah waa in qof kastoo muslima saas u dadaalo tan kaleeto nabiga waxa weeyaan tacliim wanaaggiisa fiiri nin ayaa qaladkan sameeyey asagii ma dhihin dembiga adaa sameeyey laakiin masaladii waa sheegay si guud uu sheegay safka haddaad simi diidaan cuquubaynu ku dhacayda ninkii waa isgaraa safkiiuu galaa waxna asaga hadda farta si gaara looguma fiiqin famaa baalu qawmintii nabigu dhihi jiray wey markuu qalad arko bari adaa qaldane kadaa ma dhihi jirin sida badan ee wuxuu dhihi jiray dadka sidaas samaynaya balxaalkooda xuyi soo wax la yaable maaha qofka waa maqlaahay ma og tahay lamana ceebayn ujeeddadu maaha qofka in la ceebeeyo ujeeddadu waxay tahay qofka in wax la fahamsiiyo qofka in wax la fahamsiiyo dadkii kalena waa ka wada faa'iidaysanaya asagiina si gaara looma tilmaamin safka marka qaabkee loo safaa waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid a dadka dulaab cilmiga cilmiga u fadhiya akrisana mar walba kutubta akrisana sida axkaamtu tahay fahma way iska aamusan yihin oo sidaanaa sunnadiiya dhihi maayaan dad aan waxba akrisayn iska caama meelahaas jaraha iyo shaxda inay fadhiyaan ay dhici karto ayagu waa tuuranayaan masalada say u fahmaan waxaa arkay hala simo faryaraha la isku dhajiyo faryaraha midle faryaraha kitaabkay ku yaalla meelahaas isagoo iska caami geesiya waxa weeye intaasu fahmay intuu iska sheega laakiin dadkii sida saxda wax u fahma u aamusay qaladka marka waxaa le kuwaan saxda la aamusa safka sida loo simaa marka fiiriya saxiixulmuslimka waxaa ku taalla nabigu wuxuu yidhi salى اlahu alay slm xadiis jaabir ibnu samura uu wariyey alaa tasufuuna kamaa tasufu lmalaa'ikatu cinda rabbiha miyaadnaan u safanayn sida malaa'igtu u safato rabbi agtiisa markaas wuxuu yidhi faqulnaa yaa rasuula اlahi wa kayfa tasifu lmalaa'ikatu cinda rabbiha waxaana rasuulka ilaahay malaa'igtu qaabtee u safataa rabbi agtiisa noo sheeg ilaa sida malaa'igtu u saftaad ma leedahay waa kana marka nabigaa sheegay nabigu wuxuu yidhi salى اlahu alيه waslm yutimuuna sufuufa اuwal yutimuuna sufuufa اluulaad waxay dhammaystiraan sufuufta horeyda safka kaa horeeyo qof ka dhiman yahay safka kale lama bilaabo qofka safkii horo wax ka dhiman yihiin safka kale bilaaba safka isagaa gooyey waana qofka uu ku dhacaya habaarka nabigu salى اlahu alيه waslm man qadaca safan qadacahu اllah marka kow maxaa la rabaa safka hore ilaa u buuxsamo meel laga waayo waa inaan saf kale la bilaabin laba nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam wayataraasuuna fi saf safkana way isku dhejiyaan oo laba qofoo kasta labada garab iyo labada cagooda isku qabanayaan meel uma dhaxayo intaas waxay ku daraan culammadu safkan iyo safka kalena hal qof intuu ku tukada waa inay u dhaxayda ee iyadoo saf inta yahay saf kale aadka aan laga bilaabin waxaa la rabaa labadaa saf inay u dhaxayda inta qofku ku tukado waa saddex dhudhun qofku intuu ku tukadaa ka badan waa inaysa u dhaxayn saddexdaas marka la ysla helo safkii saxu ku soo baxa safka hore oon buuxsamin aan saf la bilaabin laba qofoo kastaana ay garbaha iyo cagaha isku qabtaan meesha la ysku qabaana waa garbaha iyo cagaha oo yee sheegaya in garbaha iyo cagaha la ysku qabana saxaabada saas nabiga markuu yidhaha safta nuucaa saxaabadaa u safa jireen saxaabadaa u safa jireen waxaana tusayaba waxaa tusaya bukhaariga baabuba u qabtayba baabu u qabtay wuxuu yidhi baabu ilzaaqi اlmankibi biاlmankib wاlqadami biاlqadam fi safi baabkan wuxuu ka hadlaa garabka in garabka lagu dhejiyo cagtana cagta lagu dhejiyo fiiriye cagtana cagta lagu dhejiyo markaasuu soo arooriyey anas ibnu maaligoo wuxuu yidhi kaana axadunaa yulziqu mankibahu bimankibi saaxibihi saxaabada haddaan nahay qofkeen qofka kaleu garabka ku qaba jiray wa qadamahu biqadamihi cagtiisana cagtuu ku qaba jiray waa anas ibnu maalig sidoo kale abu dawuudka sanad saxiixa waxaa ku sugan nucmaan ibnu bashiir wuxuu yidhi fara'aytu rajula marka nabigu yidhaha safka hala simo fara'aytu rajula waxaan arki jiray ninka yulziqu isagoo ku dhejinaa mankibahu garabkiisa bimankibi saaxibihi saaxiibkiisa garabkiisa wa rukbatahu birukbatihi jilibkiisana jilibkiisa wa rukbatahu birukbati saaxibihi kana fiiriya wa kacbahu bikacbihi aanqowgiisana aanqow aanqowgiisana aanqowga saasay iskugu aadanaayeen saasay saxaabada u safa jireen faryarada kuisure faryarada jilbisuba safku noqona saas wax u warwareegayo jilbis socda aad moodo ama raad jilbis uu noqona jilbis mataqaanid wax saasuu qalqalloocana loola jeeda waay markaa safka waa in la simo oo sidaas saxaabadu u simi jireen loo simo saxaabadu sidaas ay u simi jireen waa in loo simo dadkuna ay imaamkuna dadka uu safo dadkuna ay safraan dadka in badanoo ka mid a dila safkala sina salaada naga galo waxa weya waa waa dhibsanaada lama dhibsado weligaa sunna nabi lama dhibsado waa lagu farxaa nolosha sunnadaa nolol qofka muslimka u ah ayadaa mu'miniinta farxad u ah marka ayadoo la rabo imaamkuna inuu dadka tiixgeliyo oo da dadka qof kastaa ku jira dad jiranaa ku jira dadan haddana safkoo la simaa salaadiiu ka midi maaha cayaar la hayo waa salaadii meesha loo yimi marka in intaba lagu dadaalaa la rabaa saf walbaa gaar hadday isku siman xataa waa fududaanee shaqadu alxadiiu alkhaamis wasabcuun xadiiska toddobaatan iyo shaneeya marwiin waxaa laga wari can anas ibni maalikin radia allaahu canh ana jaddatahu ayeydiis ana jaddatahu damiirkaas culummadu waa isku khilaafeen meesha u laabana culummadu waa isku khilaafeen qaar ka mida waxay yidhaahdeen wuxuu u laabanaa raawiga ka wariyey anas oo ah isxaaq ibnu cabdillaah ibni abi dalxa raawiga ka wariyey xadiidka anas waxaa la idhahdaa isxaaq ibnu cabdilaahi cabdullaahigaasa anas ku hooya ku aabama marka anas adeeru u yahay isxaaq isxaaqaasaa ka wariyey anas isxaaq ibnu cabdillaahi ibnu abi dalxa marka isxaaq ayaydiis weeye isxaaq ayaydiis yaa waay waa anas hooyadiis waa umu sulaym ilaa anas iyo waxaa wada dhashay isxaaq aabiis marka ayeeyada la sheegayaa waa umu sulaym culummada gabal saasay mareen culummada sidaas martay xaafid ibnu cabdilbariyaa ka mida qaadi ciyaadaa ka mida imaam nawowiya ka mida a'imo kalena waxay yidhaahdeen maya jaddatahu damiirku wuxuu laabanaa anas waa anas ayaydiis oo umu sulaym hooyadeed wey waa ayaydiis hooyadiis dhashay haddii marka dariiqa hore la maroo la yidhaahdo jaddatahu isxaaq ayaydiis oo anas hooyadiisa umu sulaym ah waxaa musanafka laga rabay inuu isxaaq sheego si loo garto damiinku meel u laabana oo uu yidhaahdo waxa weeyaan oo uu yidhaahdo can isxaaq ibni cabdillaah ibn abi alxa can anas ibn maalik ana jaddad si loo garto damiirku meel u laabana ana jaddatahu anas ayaydiis mulaykata oo mulayka ah dacad waxay u yeertay rasuulalahi rasuulka ilaahi sala اllahu calayه wasalam marka culammada gobol waxay leeyiin mulayka lama yidhaho muslayn ee waxaa la yidhaahdaa isxaaq waxaan rabaa mulayka waxaa la yidhaha ay leeyihin umu sulayn mulaykada la sheegaa waa umu sulayn magaceedii ilaa umu sulayn waa kunyo magac maaha umu sulayn waa kunyo magaceediina waa mulayka leeyihi culammada gobol qaarna waxay leeyihin maya lama yidhaahdo marka labada qowlba waa jiraan ana jaddatahu ayaydiis mulayka dacad way u yeertay rasuulalahi rasuulka ilaahi sala اllahu calay waslm liacaamin cuntay ugu yeertay cuntadaasoo sanacathu nabiga ay u cuntadaasoo sanacathu cuntada ay u samayday low nabiga sala اllahu calay waslm cuntay nabiga u samayday ugu yeertay saxaabadu waa jeclaayeen nabiga gurigooda yimaado nabiguna aad ayuu waxa weeyaan ugu dhimri jiray una tawaaduci jiray rag iyo dumar qofka u yeer oo u tegi jiray tawaaduca nabiga taasaaba ku tusay haweeney oo shayb ah aa cunto u samayda markaasay tiri ha ii imaado rasuulku wa rasuulkii alle waa rasuulu rabbi alcaalamiin nabigu waa soo tegay waa u yimid tawaaduca nabigay ku tusayda sala allahu calay wasalam waxay kaloo ka qaataan haddii qofka muslimka loo yeedho waa inuu ajiibo yeeriddu hadday tahay aroos waa waajib iyadu war ma leh laakiin haddaysan aroos ahayn culummadu waa isku khilaafsan yihin qaar waxay dhahan waa sunno qaarna waa waajib ibnulmulaqin wuxuu yidhi culummadeena shaaficiya waa sunnay qabaan axaadiista daahirkeeduna waxay tusaydaa waajibnimo haddiiba lagu yeedho inaad timaaddo shardi laakiin waxaa marka lagu leeyahy waa waajib ama waa sunno waa in meeshaas dhibaato diineed iyo mid naftaada ama adduunyadaada aad midna aadan uga cabsayn haddii diin xuma ka jirtoo munkar ka jiro ma ahan inaad tagto haddaadan munkarka suuli karin ma aadaydi haddii naftaada ama maalkaaga khatar ay ga imahaydana waajib kuma ah waajib kuguma ah ee waa mara naftaada iyo diintaada midna dhib uga imaahayn waana lagu yeedhay inaad ajiibto nusuustu waxay tusay inay waajib kugu tahay faakada nabigu waa cunay minhu dacaamkii wax ka mid a nabigu waa tegey sala allahu calay wasalam cuntadiina waa cunay markuu tegey oo cuntadii cunay kadib nabigu waa naxariis badnaa dadkana kayru la jeclaa uma qaala nabigu wuxuu uhi quumuu istaaga faliusalli lakum aan idin tujiyey citbaan ibni maalik saxaabi la dhihi jira oo u yeedhay oo yidhi rasuulka allahu ii imaawo guriga iigu tuko oo cuntana u sameeyey nabigu markuu u yimid salaadiiyuu bilaabay itusuu yidhi meeshaad gurigaaga jecesha inaad ku tukato meeshaanan jecelayn meeshiiyo nabigu ugu tukaday ayaguna salaaddii ku xirteen markuu u yimid mulaykana cuntadii u bilaabay salaaduu dabamariyey sababtu maxay tahay u kala duway nabiga sala allahu calay wasalam mar walba wixii loo yimidaa la bilaaba citbaan ibnu maalig markii horuu nabiga u yeeraya wuxuu yidhi waxaan kuugu yeerayaa inaad gurigaygan ta timaaddo waa indhihiya idaciifay marka roobku do-o waadiyaala aniga masaajidka noo dhexeeya jamaacadii waa imaan waayaa marka marka markaas roobku da-ayo waadiyaalku socdaan gurigan ku tukahay meel aan ku tukado ii calaamadeen markaasuu yidhi waa ku imaana markaasuu barqadii u yimi markaasuu yidhi meesha aad jeceshahay sheeg meeshuu tu marka maadaama uu salaad darteed u yimid ayaduu hormariyey markuu salaadii ka baxaa cuntadii la cuno laakiin mulayka nabiga uguma yeerin salaadii cuntay ugu yeertay markuu yimid cuntadiiu bilaaba marka mar walba wixii loo yimidaa la bilaabaa wey sidaas wey salaadaanna waa qayr nabigu uu dadka ku tabarucaye salaad ugumaba yeerin isagu asagaa tabarucaan ugu sameeyey qaala anas wuxuu yidhi faqumtu waan istaagay ilaa xasirin derin ama salli salligaasoo lanaa annaga noo sugnaaday salligaasoo qadis wadda madoobaaday qadis wadda madoobaaday min duuli maa lubisa min duuli lubsihi inta salligaas la xirtay dhirirkeeda shayga la goglado sida maradiio kale waa la xirtay waa la yidhaahdaa xadiiskaana ku baraya muddada la xirnaa dhirirkeeda macnaha muddada la goglanayo dhirirkeeda salli la madoobaaday oo caw ka samaysnaa aan xaggiisa u istaagay salligii xaggiisaan u istaagay fa nadaxtuhu biyaan ku rusheeyey fa nadaxtuhu waxaan ku rusheeyey bimaa'in sababta ugu rushayna waxaa dhici karta salligu waa duqoobay waana caw marka waa isku soo kogayo qolofuu noqday waa ku jilcina litalyiini waxaa dhici karta linadaafi waxaa dhici karta litathiiri inuu dahiraayey aa dhici karta intubaa dhici karta marka culamada gabal waxay hahdaan meesha lagu tuka inay daahir tahay aa laga qaadana marka salli madoobaaday inti sidii loo goglanaayey salligiyaan u istaagay biyaan ku rusheeyu fa qaama calayhi rasuullah rasuulka alla ku istaagay sala allahu calay wasalam salligaasuu ku tukaday halkaasna waxaa laga qaatay salli caw ah waa lagu tukan karaa oo salli caw ah waa lagu tukan karaa xaa loo leeyahy qaaraa yidhahdeen ma lagu tukan karo miyaadan qur-aanka maqal wajacalnaa jahannama lilkaafiriina xasiira ilaa wuxuu idhi naartii jahannama waxaan gaalo uga dhignay xasiiran derin a marka maadaama derin ay jahanamo tahay derin laguma tukado qaar ay yidhaahdeen qaar ay yidhaahdeen marka weliba waxayba ka soo arooriyeen aar ibnu abi shayba uu wariyey oo shurayx ibnu hani ah wuxuu hi caaishaan weydiiyey nabigu ma ku tukan jiray derinta alla waa kan le wajacalnaa jahanama lilkaafiriina xasiiran qaalad lam yakun yusalli cala alxasiir see u tukanaa derin derin waatan jahanamo looga dhigay gaale marka waa daciifkaas ma sugna caaishana warkaas ma dhihin ee waxaaba ku sugan saxiixulmuslimka min xadiid abi saciidin alkhudriyi nabiga sala allahu alay slm anaa arkay isagoo derin ku tukana haddana waa xadiidka aan dul taagannahay oo min xadiid anas ibni maaliga nabigaa ku tukaday caaisha laftirkeedana saasaa ka sugan ay tiri nabiga sala allahu calayh wasalam derintuunta la kala buxuu ku tukan jiray marka jahanamo waa naar dad lagu gubaayo kanuna waa salli cawl ka samaysan shaqayskuma laha aayadduna macnahaas kama hadlaydo ee in gaalada naar loo goglaayo sheegayda ee caw iyo ma laga hadlaayo faqaama waa ku istaagay calayhi salligii korkiisa rasuululahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam wa safaftu waan saftay ana anigii anas ahaa iyo walyatiimu agoonkii waraa'ahu nabiga gadaalkiisa halkaas laba xuguna laga qaatay dadka ma'muumiinta hadday laba dhan yihiin ragga ma'muumiinta hadday laba dhan yihiin imaamka gadaalkiisa istaagayaena garabkiisa ma istaagayaan labay ahaayeen gadaalay tageen xukunka labaadoo laga qaatay waxay tahay carruurka saqiirka iyo qofka weynu saf waa isla geli karaan maxaa ila yatiim haddaad maqasho waa saqiir qof qaangaara yatiim lama yidhaah marka carruur saqiir ah hadduu safka kula galo waxba ha dhibsan nabiga sal allahu calay wasalam isagoo sujuudsan ay halkaas uga fariisan jireen carruurta markaasuu sujuudda dheerayn jiray si carruurtu raaxadooda u beganto naxariista nebi maxamed sala allahu calay nin saxaabi wuxuu yidhi inta sujuuddii nagu dheeraatay aan madaxa soo qaadayo saa nabiga halkaasa looga fadhiya waan iskaga laabto nabiga raxmaddiisu saasay ahayd annaga maanta carruur qof tukana hadduu ku fadhiisto alla uusan dilin waxa weeyaan jaflaynta ka dhacda waa qalad caruurka adiga najaas maad ku hubtaa hadday najaasada ku taallo najaastii aad u jeeddo hadda najaas laguma tukado oo salaaddii war ka halaabee laakiin asal caruurkana waa daahir sidaasaad ku xisaabtamee adugu waa iska najaasiya najaas iskama ilaaliya waa waswaas shaydaan waxaas ka bax adugu marka safka waa lala galaa carruurta dhib male anigii adoonkii waa safannay hadday maamuumintu laba yihiinna gadaalay tegay walcajuusu hooyadii duqda ahayd cajuus soomaalidu caayay u yaqaaneen cajuus mana ahan waa kelmad carabiya waa hooyo de d cajuuso haddii la yidhah waa xanaaqi hooyo soomaaliyeed marka war kelmadiyaan la fahmayn waxaa dhahay cajuus waa anas ibnu maali waana hooyadiis cajuus leeyi hadda adiga haddaad tira hooyaday waa shay ama waa duq miyaa caynaa loo fahmay maya hooyo hooyo waa de oo waa gabowda caynaa loo fahmay cajuus waa carabi waa saas oo kale waa qof gaboobay oo da' gaaray maahan cay cay maaha marka kelmadii luqadayadii maahan marka luqadayada cay uga dhigan walcajuusu duqdiina min waraa'inaa gadaalkeennay ku tukata waxa weeyaan dumarku ragga lama saftaan xataa wiilkay dhashay saf lama geli karto marka hooyadii gadaalay keligeed labadii wiil gadaalkooda istaagta marka dumar iyo rag markay isla tukaayaan dumarku ma bannaanaan ragga inay la saftaan ninkaas wuxu raba hau ahaado zawjkeeda ha ahaado wiilkee dhasha ha ahaado ma bannaano inay isla saftaan wuxuu yidhi anas fasallaa lanaa wuxuu nabiguna tujiyey ragcatayni laba ragco uma nsarafa waa tegey nabigu laba ragcuna tujiyey waa barqadii taasna waxaa laga qaatay salaada sunnada siday habeenkiiba labalaba ragco u tahay maalinkiina waa labalaba ragco salaada sunnada maalinkiina waa laba ragco walimuslimiin waxaa u sugnaaday anna rasuulalahi rasuulka ilaahi sala اllahu calayhi wasalam sallaa binaa anna rasuulalahi rasuulka ilaahi sala اllahu calayhi wasalam sallaa waa tujiyey bihi anas iyo wa biummihi bihida anas u celi bihi anas iyo wa biummihi hooyadiis uu tujiyey fa aqaamanii aniga wuxuu i taajiyey uu yidhi can yamiinihi midigtiisa anas wuxuu yidhi midigtu i taajiyey wa aqaamalmarata haweenaydina wuxuu taajiyey khalfana gadaalkeenna xadiidkan iyo xadiidka hore shaqaysku male laba xadiisoo kala duwan wey waa laba qisoo kala duwan waa laba waqtiyoo kala duwan isku waqtiba maahan masaladaasu baraajiyey faqiihu zamaan cuthaymiin waxaad mooddaa u yidhi siduu iskugu rakibay hal xadiis inay hal qadiyaed arrintu tahay shaqana iskuma laha ee macnuhu ku tusa marka halkaas maxaa laga qaatay fiiri haddii ma'muumku hal qof yahay imaamka garabkiisu istaagaa midigta fiiri xadiiska intaasaa loo keena wuxuu yidhi faaqaamani aniga wuxuu itaajiyey can yamiini midigtiisa midigtiisu itaajiyey marka imaamka dadka la tukana ragga hal nin hadduu yahay hal ma'muum midigtiisu istaaga hadday laba ama ka badan yihiinna gadaalay tegaaya oo xadiiska horaan ku soo qaadan walmarata khalfana haweenaydiina gadaalkeenu taajiya marka haweenayda mar walba ragga la safame ma bannaana inay ragga la safataa waa inay gadaal keligeed ku tukatay tahay hadday badan yihiinna ay gadaal wada tagaan agoonkii lasoo sheegayaana la bara alyatiimu agoonku huwa dumayra waa dumayra saxaabiga la dhihi jiray waa jaddu xusein ibni cabdillaah ibni dumayra ibni abi dumayra allaythi xusein ibni cabdillaahi ibni dumayra ibni abi dumayra allaythi kaas awowgiis weeye awowgiis weeye dumayra la dhihi jiray waa reer madiina waa saxaabi waa saxaabi agoonkaas nabiguuba la tukaa soo ma jeedo waa saxaabi waa saxaabi alxadiiu sadis وasabcuun xadiiska toddobaatan iyo lixeeya haadaa maxalu rawa الbukhaariي وamuslim can cabdilaahi bni cabaasin radia allahu canهuma qaala cabdullahi bni cabaas wuxuu yihi bitu waxaan baryey waxaan seexday wayan ku hoyday cinda khaalatii habaryartay agteeda maymuuna habaryartay hooyaday la dhalatay maymuuna waa sawjadii nabigeena suuban salى اlahu alay waslm maymuuna bint اlxaariث waa sawjadii nabiga asna waa habaryartiisa hooyadiisay la dhalatay habaryartay agteedan ku oyda wiilkaas fiiriya ma qaangaarin dhowr iyo tobanuu jiree gurigii hooyadiis yaabiisu ka dhaqaaqay gurigii nabigu caawa u hoyday muxuu raadinayaa caawa saqda dhexe salaatulaylka nabigu tukanaa sala allahu calay wasalam inuu soo fiiriyo oo cilmi ka soo barto saqda dhexe kawar innagana maanta saddex iyo toban jirka iyo labiyo waa kuwa masaajidka lagu kari laayay kawar cabdullaahi ibnu cabbaas saddex iyo tobanuu jiray nabiga marka ilaahay oofsaday waa ka hor markaasuu gurigii aabiisi hooyadiisu inta ka dheermada ayadoon cidna dirin oo gurigii nabiga tago sala allahu calay wasalam oo seexdo uu saqda dhexe cilmi ka barana nebi maxamed sala allahu calay wasalam wuxuu rabaa salaatuleylka qaabka u tukana inuu fiiriyo oo nabiga ka barto sala allah saasay ahayn saxaabadu caruurtoodaa saasay ahayd bintu waxaan beriyey cinda khaalati maymuuna taas waxaa laga qaatay zawjada qaraabadeeda qof ka mida guriga waa soo seexan karaa haddii zawjku raalli ku yahay oo zawjku uusan dhibsayn waa soo seexan karaa habareertiis gurigeeda soo seexa faqaama nebiyu nebiga istaagay sala allahu calayh wasalama yusalli xaalu tukana min alleyli habeenkii wax ka mida habeenkii marka waqti dambe la jooga qayb ka mid ah ayaa salaatuleylkii nabigu u istaagay fa qumtu anuguna waa istaaguuhi can yasaarih bidixdiisaan istaagay salaadii ku xidhanaa dhanka bidixdan ka maray karigayna waa ahay fa aqada nabigu wuxuu qabtay biraasi madaxayga halkaas madaxa uu qabtay waa i wareejiyey dhabarkiisu nabigu marsiiyey markaasuu midigta soo saa soo taajiyey fa aqaamanii wuxuu i taajiyey can yamiini midigtiisa tawaadaha gabala caddaynaa inuu dhabarka marsiiyey taasna waa meesha laga qaatay imaamka in laga hormaraa waa xaaraan ma bannaana haddaad keligaa tahayna meesha maamuumku istaagaa waa halkee waa midigta imaamka maaha bidixda bidixdii markuu istaagay waa ka soo wareejiyey nabigu sala allahu calay wasalam bidixdii waa ka soo wareejiyey waxaa kaloo xadiiskaas laga qaata oo uu weliba u baabaysta imaamu اlbukhaari imaamka iyo mamuumku inay sinaanayaan culummada shaaficiyadu wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar waxay qabaan wax yar maamuumku inuu gadaal maro laakiin ibnu jurayj cabbaa waxaan idiyuu yidhi qofka qof la ninka nin la tukanaa halkee istaaga markaasuu ilaa shiqihi lcayman midigtuu ka istaaga markaasaan idhi ayuxaadi bihi ma la sinaana ilaa ay wada saftaan markaasuu yidhi haa markaasaan idiyuu yidhi saas miyuu sinaanayn waa sinaanayaanu yidhi ee sidoo kaleeto cabdilaahi ibni cuba ibni mascuud wuxuu yidhi cumar ibnu khadaabaan u soo galay maalintii maalin weynta isagoo tukanaa isagoo sunnaysanayaan arkay markaasaan waxaan istaagay yuu yidhi gadaalkiisa waana keligiis halkaa la rabaa inuu istaago midigta faqarabanii xataa jacalanii xidaahu can yamiinihi way soo dhoweeyey sidii nabiga kol u yeela cumarna way soo dhoweeyey ilaa uu midigtiisa ay taagay anoo la siman marka inaad la simanto sidaasay axaadiistu sheegeen wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina moxamed